jawaabta ay dowladda federaalka soomaaliya ka bixinayso shacweynaha soomaaliyeed ee ku tabaaloobay gobolada awdal iyo waqooyi galbeed oo sidaynu la wada soconno ay dhibaatooyin ee somalilan oo sidaynu la wada soconno ay dhibaatooyin badan oo ay keeneen roobabkii iyo daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay ay u geysteen dad ku leedeen xoolo ku leedeen deegaankii iyo dhulkiina dhibaato weyn iyo barakac gaadhsiiyey sidaa daraaddeed dowladda federaalku waxay ku yaboohday kuna deeqaysaa hal milyan oo dollar oo ay ugu tala gashay in loogu gurmado qoysaskii ku waxyeeloobay taageero ay uga geysato ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badanna ay dowladdu u fulin doonto waxaanuna had iyo jeer sharaf noo ah gacanta ayna siiyaan wada shaqayneed culamaadudiinka soomaaliyeed oo siyaasad ka caagan arrintan gargaarka iyo gurmadku waxaanu soo jeedinaynaa mar walbana ku dhiirigelinaa cid walba inaan la siyaasadaynin waa mid bilaa-aadminimo waa mid ka jawaabaysa duruufaha adag ee dadkaa soomaaliyeed ku dhuftay